ugu horeyn waxaan salaamayaa yuusuf karaadiyo inta kula socota su-aal muhiim ay weydiisay haweenku waxay ku leeyihiin howlgalka hillaac door muhiimay ku leeyihiin ugu horeyso dhiirigelin ay ciidankooda dhiirigelinayaan iyagoo garab taagan iyagoo gobol iyo degmo iyo tuulo aan u kala harin laga bilaabo furimihii oy cuntadii ku karinayaan meesha aad tagto baad arkayso gabdha kooxa oo u karinaya ciidankii cuntadeed gobolka iyo tuulooyinka iyo degmooyinkii oo lagu samaynayo sidaad aragtaba burkii iyo hilibkii iyo sahydii ay ku dagaalami lahaayeen ninku maalintii oo dhan dabka kaga maarmi lahaa sidoo kaleeto waxay dhiiggii bay shubaayeen wasiiradda haweenka waata arkaysa yaanti dhoweyd caafimaadkii oo kale bay kaga qayb qaadanayaan waxay kaloo ka caawinayeen booliska xogihii muhiimka ahaa marka waxaan dhihi karaa howlgalka socda dumarku waxay ka yihiin qayb qayb muhiima bay ku leeyihiin magaalada boosaaso waxaa jira guddi la magacaabay oo ka shaqeynaya taakuleynta ciidamada oo aad adiga hormud u tahay oo magaalada boosaaso shaqooyinka wada bal shaqooyinkaasi xakeynay marayaan
waa su-aal muhiima magaalada boosaaso waxaan sameynay xarun weyn oo lagu qoodiyo dhaawacyadii iyagoo qado iyo casho iyo quraac loogu diyaarinayo ay diyaarinayaan tiiman la hubiyey dhanka kaleetona laga sameynayo saahidii furimaha hore oo dagaalka sidoo kale haddaan kugu daro yuusuf garaadow cuntada darayga ah oo bisil waxaan ahayn gabdhaha gobolka bari anigoo hogaaminaya gudoomiyii haweenka ah gabdhihii ugu horreeyay oo furinta geeyey anagoo ujeedka iyagu uu yahay inaanu jeexno wadadaas markii cuntooyinkii lagu sameeyo gobolada puntland oo dhan inaysan ku hakan guddi taakulo iyo meel kale ee furimaha horeer oo loogu talagalay haweenku ay gacantooda ku geeyaan ma jiraan howshan intaad ku guda jireen caqabado aad la kulanteen oo dhiirigelinta ciidamada
waa jirtaayoo hanjabaado waa jirtaa iyo caqabado laakiin haweenku waxay door ugu weyn muhiimadeeda ugu weyn waxay tahay inaan guulaysano annaga iyo dowladda iyadoo macnihii gacantiis haysano
marka hanjabaadaha noocaasa xaggee bay idinkaga imaanayaan baa umalaynaysan waa garanka dhaayusugaraado meelahay nagaga imanayaan dowladda iyadoo waana dhiirigelinayeen shacabku waa waxa weeye waa xubinta ugu hor muhiimadda ugu horeysa oo maalintii u horeysa aan hawshaan bilaabeynay dadku way gagabanayeen way baqayeen laakiin hadda alxamdulilah dadku dhan way soo baxeen waxaa diyaar loo yahay in ciidankii taakuladoodii in lasoo sheego sharwadayaashii meesha ay joogaan in xitaa booliskiiba looga horeeyo oo shacabkii iyo hooyooyinkii bannaanka ay taagan yihiinoo la raadinayo cid kale oo ku siyaada ah ilaa lala hubinayo amnigii booliskii alxamdulilah laakiin markii hore waxaa jira maraan koox yar keligaya ku ahayn abaabulka daacish lagaga hortagayo maanta laakiin waxaa alxamdulilah ah in dadkii diyaar loo wada yahay in laga wada qayb qaato deeqaha ugu badan ee ciidamada haweenka ay gaarsiinayeen ee dagaalka kula jira kooxda daacish marka laga yimaado quudquddaruuriga ama raashinka ma jiraan haween kale oo dagaalka ku jira oo guddoomiso aada og tahay oo ciidamada ka barbar dagaalamaya waxaa jira qoys dhan oo ciyaalkoodii heladoodii u hayaan oo wiilkii iyo gabadhiba ay ciidanka furimaha ku jiraan qoriistaan dagaalamaya marka waxaan dhihi karaa yuusuf reer puntland dagaalka looma kala harin dhowaan waxaa kulan la yeelateen haweenka socday gobolka haylaan oo boosaaso yimi kulankaasi muxuu daaranaa kulankaasi wuxuu daaranaa in isku xirka haweenweynaha reer puntland oo ay nagu caawinaysay wasiiradayada haweenka iyadoo isku soo xidhay haweenkii oo dhan annaguna aan dardargelinaynay howlihii maadaamaan gobolka bari yahay gobolka uu hadda ka socdaan dagaaladu muddo saddex cisho ah shir halkaa nooga socday oo guddoomiyaal kale oo haween nagala qayb qaateen gabagabadii shirka saxaafadana oonu sheegnay in bisha cibaadada oo rabadaanka oo kaleeto tanu cibaado iyana ay tahay oo lasii laban laabo shaqooyinkii aanu haynay haween weynaha reer puntland haddaan nahay ma jiraan guddiyo kale oo haween oo isxilqaamay oo shaqooyinka garab istaaga ciidamada wada haa waxaan u mahad celinaynaa haweenka ecc khaatumo oo kale oo soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad baan ugu walaalaheen garabkeeni taagan yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa gobolada puntland oo dhan waxaa ka socday howlgallo aan kala go' lahayn haweenka guddoomise fariintaada ugu dambaysa guud ahaan bulshada gobolka bari boosaaso u diri lahayd muxuu ahaa fariinta aan u diraayo gobolka bari bulshada gobolka bari waxay tahay in la feejignaado oo kooxaha laga adkaaday argagixisada ah firxadkooda meel looga soo wada jeesto oo si aynu gacan ugu siino booliska si laynoo ka soo qabto kooxaha shirwadayaasha ah waxaan kaleeto fariin cod dheer ugu sheegaynaa reer baadiyaha reer baadiyuhu waxay noo dadka tuulooyinka jooga iyo miyiga fog muhiim bay noo yihiin xogahooda muhiim bay noo yihiin waxaan rabnaa inay la soo xibo wadaagaan meel alla meesha ay ku dhuumaalaysanaya argagixisaas si looga dabategi lahaa ay ka caawiyaan in dadka howlgalka janamada howlgalka wada howlgalkan waxaan ka rajeynaynaa guul siduu haddaba muuqato gabagaba u yahay